howluhu sida ay u socdaan iyo gurmadka iyo gargaarka iyo haddii alla kurin hawsha socota ee aad ayay u badan tahay waana uga mahad celinayaa haddii alla kurin guddiga gurmadka qaranka ee u taagan tan iyo maalintii hawshaasu ay dhacday masiibadu dhacday inay ummadda u gargaaraan waxaa kaloo taagan dhallinyaro soomaaliyeed oo isu soo aruursaday oo u taagan haddii alla kuri habeen iyo maalin aan saacadna nasan ee waxaa taagan ciidamadii waxaa taagan shacabkii ummaddii soomaaliyeed waxaad u qabtaa inaysan kala harin oo masiibada dhacday ay qalbigooda iyo maankooda iyo maskaxdooda iyo awooddooda ay midaysay ee ayaad mooddaa ummadduna haddii aysan ku midoobin waxaan dhacay oo aan awoodda la isugu geynin ee cadowgaan laga adkaa maayo cadowgaanuna cid ay dhaafayaan haba yaraatee ma jirto waxaa la yidhi nafti ruux daldalayo dab iyo qarax ku xidhayo haadkiiyo dugaagga hilibkiisa u daashay inuu taada da'ayaa waa dameero geesa leh qof naftiisa dilaaya cid uu dhaafayo iyo cid uu daynayo ma jiraan nimankuna guryaha ayay noo jiifaan meel dheer ma jiraan meel dheer kama yimaadiin dadka lagama yaqaan nin walba gurigiisa qof shabaaba ayaa jooga waana og yihiin qoyska saahuyow qarsane qoys walba asagu ha ka bilaabo midka gurigooda ku dhuumanaya iyo midka gurigooda jooga qof kastaa ha ka bilaabo cid ay dhaafayaan male nin walba hooyadiis iyo aabbihiis iyo walaalkiis ayuu dilayaa sababtoo qofku hadduuba naftiisa dilaayo dee cid kalou daynayo oo uu naxaayo awalowsa jirin lafihiisa ayuu rabaa inay haddii alla kuruya firirkooda uu dadka dilo waana u jeedin maanta heerka ay marayaan iyo waxa ay soo rareen iyo masiibada ay soo buuxiyeen waxaad arkaysiin kuma dubatay kuma dubatay oo waa taqaaniin hilibka la duba sida u yaallo kuma dubantay kuman doorsoontay oo dhiiggu daadanayo kuman guryaha lagu dushoo weli ku hoos duugan iyo kuman la doondoonayo ciidan daba joogo ummaddii maanta magaaladan muqdisho joogta saddexdaas ayay u qaybsan tahay kuma dubatay iyo kuman doorsoontay oo dhiiggu daadanayo iyo kuman guryaha lagu dusho weli ku hoos duugan iyo kuman la doondoonayo ciidan daba joogo cid kale oo wehelisa maanta dadkii magaaladan ku noolaay
waa tahay abaanguure hore ayaad dhowr mar gabayo iyo sugaan uga samaysay weerarada ama dhibaatada kooxda al-shabaab ma jirta hadda wax sugaan oo aad ka samaysay weerarkan soobe
midda aan hadda kuu tirinaya aan ka sameeyey hase yeeshee uurxuma ay hayso ummadda soomaaliyeed waxaad u qabtaa damiirkii inuu ka sii yaraanayo oo uu ka sii dhimanayo oo aysan dareen lahayn markaasaan waxaan soo xasuustaa mararka qaar xigmad afartan sano ka hor uu yidhi allaha u naxariistay abwaan cariis ciise kaarsh wuxuu yidhi intaa dhiille aan gelshiyo dhawaaq baan uga hayaa balaayo aan dhagalahayn dhadhaa meel yuurar iyo dhagax yaa la hadli kara tii baan soo xasuustaa waxaad u qabtaa ummaddii inaysan wax maqlayn midda kale wax tusaalaha oo dhiman oo ummaddan loo sheegaa haba yaraatee ma jiraan sababtoo a maalin walba indhahooda ayay ku arkaan haddii alla kuurooya falxumada ay samaynayaan cadowgaasu ay samaynayaan bal ilaahaan ku dhaarshee ilmisay qarxiyeen ilmisay qaxiyeen ilmisay qaleen ilmisay qataleen ilmisay qariyeen lama koobi karo marka cadowga maalin kasta ummaddii xasuuqaya in la gara waayo oo maanta haddii alla kuuroon yahay ummaddii ay dabar goy weysaa wax la aqbali karo maahan sababtoo ah shabaab ciddii ka badbaaddaa waa cid aan arkin cid kale oo ka badbaaddaa haba yaraatee ma jirto ayaguna isu naxariisa maayaan ummaddana u nix maayaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa hal su'aal inaan weyddiiyo yaa arkay weli qof shabaaba oo naafa ah wixii dagaal soo dhacay qof shabaaba oo naafa ah oo ul ku dhitanaya yaa arkay lama arkin ayagaa dhammaystira dhaawacooda maxay adiga kuu samaynayaan marka marka cadowgaa in lala dagaalamo ummadda u midooda ayaan ku talinaya
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abwaan cismaan cabdulaahi guur oo ka mid a abwaaniinta soomaaliyeed